waxaan maad gaara u jeedinayaa guddigii xalinta mushkiladaha gaalkacyood oo guddoomiye wahaa hadda cabdirashiid iyo guddiyada ka horreeyay cali cabdullahi madaxda ahaaye hawshaan soo dharaamidiyay dhammaantood waa mahadsan yihiin guddiyadu waa badan yihiin guddi nabadgelyaa jiray oo madax ka ahaa wasiirkii amniga oo wasiir darrow naga jirday guddiyadaas dhammaantood shaqo muhiima ayay degmada ka hayeen row labaatankii bara u dambeysay oo tan ugu dambeysay hadda soo gabagabowday aada iyo aada ugu mahadsan yihin shaqadii qabteen runtii aada ugu mahadsan yihin waana ku ammaanayihin waxaan bogaadinayaa dhalinyarada dhammaantood loo soo doortay inay wax ka bedelaan gaalkacyo maanta waan bogaadinayaa dhammaantood waana ku faraxsan lahay in dad dhalinyaro ah oo dhiig cusub oo mutacalimiin ah oon isleenahay waxbay qaban karaa waxaan rajeynayaa in sida loogu hanweyn yahay oo loo bogaadinayo inay shaqadooda u qabsadaan una fulin doonaan ayaan rajeynaya hadday dhici weydo daca waxay noqonaysaa dhalinyaro dambe inaa warkooda la maqal waxaan ku faraxsanay sidoo kale in gabdha afar gabdhoodoo dhalinyaraa ay ka mid yihiin golaha deegaanka maanta waa nasiib daro aan ka xunnahay in la yidhaahdo gabdhaha lagu daro oo toddobiiyo labaatan rag inta lasoo xulo gabar lasoo xulo waayo nasiib daro ka jirta dalka wey waana dhaqan loo baahanya in laga gudbo sababta waxaa weeye mas-uuliyadda iyo xilka iyo waajibaadka iyo xuquuqda intaba waa loo sameeyay waxaa hadda fiirinayay sida loo fadhiyo gabdho waa u dambeeyaan meesha u dambaysa lafiis waxaan rajeynayaa marka dhaqankaasi in wax badan iska bedelaan annagana waxaa naga bahan runtii in gabdhuhu doorkooda la siiyo doorkooda ay qaataan sidaa idinku diidaan inaad gabdhihiin gabdhaha reeray ka yimaadeen aabbii hooyaa dhalay sabab marka wiilka mar walba loogu hormariya gabadh anigi ma muuqato waxay la tahay marka hawshaas waa la gafay laakiin waxaan rajeynayaa in isbedel uu ka yimaado wixii hadda ka dambeeya sida hadda uu cabdishe sheegayey hawaha kale ee degmada iyo mas-uuliyiinta kale ee degmada waxaan rajeynayaa in il gaara lagu eego si gaara loo tixgeliyo gabdhaha mas-uuliyiinta hadda la doortay maxamuud iyo gaafa farxaan waan idin bogaadinayaa guushaad guulaysateen intii kale la tartantay iyana waan bogaadinaya baryahan waxaan maranayaa doorashada gaalkacyood waxay noqotay doorashadii laba iyo toban iyo lix iyo toban kala sugayay haddana waa ujeedeeno maxamuud isla markiiba dooba dilacsado isgabaya dirina waxaan rabnaa marka dhan waa idiin bogaadinaynaa dhanna waa idiin ducaynaynaa in ilaahay uu idiin fududeeyo xilka aad la idiin igmaday waxaa la rabaa marka waxaa weeye hawshaa la idiin diiday hadda inaad sida hadda isugu bogaadinayseen si aad isu marxabeynayseen sida aada u ballan qaadayseen inaad wada shaqaysaan inaad wada shaqaysaan waad la socotaan oo golihii deegaanka idinka horreeyey waxaa ragaaniyay waxay ahayd khilaaf dhexdooda mar haddii khilaaf yimaado dabcan shaqada ayay ka go-an tahay khilaafku wuxuu saameynayaa shaqadii la hayay marka inaad midnimo yeelataan baa la rabaa dabcan waxaan ogahay mar walba waxaa la isku qabtaahi uma badna inay tahay maslaxadda caamkaa waxaa mar walbaaba la isku qabtaahi waxay mar walba u badanta inay tahay maslaxad shaksiya waxaad isugu timaadeen marka mid gaara maaha qof qof gurigiis ka shaqaynaya ma jiro waxaad isugu timaadeen waa dadka in loo adeego waa in gaalkacayyo loo adeego wey waxaad isugu timaadeen laydinla doortay taa marka mar walba inaad diiradda saartaan isha ku haysaan u midoodaan ayaa laydinka raba waxaa imaanaysa marka haddii khilaaf yimaado in mar waliba kalajab yimaado meeyarka uu rag samaysto uu difaac iyo shiddo ay timaado sidaadba dhacaysay hadda galgaci ka dhacaysay marka waxaan rabnaa inaad taa ka fogaataan oo aad wada shaqaysaan ood midnimo ku shaqaysaan dabcan meeyarka iyo kuxigeenkiisu hadday mas-uulidooda gudan waayaana idinka weye cidda ka mas-uulka ah oo la rabo inaad toosisaan la shaqaysaan ku taageertaan xilkaasi mas-uuliyadda uu hayo waxaan rabnaa sidoo kale marka gaalkacay raglacyadoo laba iyo toban laba kun iyo afar iyo tobankii markaan isugu nimid bishii abril waxaa la sameeyey golo deegaan laba sana u shaqaynayay waxna waa qabta waxbana qabdeen laakiin mar walba golaha deegaanka inuu shaqeeyo oo uu fursada ku shaqeeyo helo dabcan waxay u baahan tahay taageeradiina haddii inaan taageerin idinku markay saxan yihiin inaad taageertaan baa laydinka rabaa la shaqaysaan cashuurta bixishaan dhaqaale ku taageertaan niy ahaan u taageertaan markii ay khaldamaan na waxaa laydinka rabaa inaad u midowdaan inaan kala raacin inaan hebel baa sax hebel baa sax sababtu waxaa weeye wanaagga ay sameeyaan oo wadajir ay u sameeyaan ina ad ku taageertaan waxay ka muuqanaysaa gaalkacyo haddii ay shaqayn waayaan oo ay dhicisoobaan oo hawshoodii loo igmaday ay gudan waayaan khaladkaasna ku taageertaanna gaalkacyo ka go-an waxay idinka dhexeeyaa waxaa weeye gaalkacyo wanaageeda inay amni hesho inay horumar hesho inay bilic wanaagsan hesho intaasaa in wadaadla dhammaanteed wax badan uma baahna gaalkacyo ciidan badan anagu lama aana imaan intii la joogtay baa joogta waad ku soo biro dhowr labaatan bal nala joognaa isbedel baan magaalka muuqda laakiin wuxuu u baahan yahay isbedelkaasi iyo maamulka cusub inay isla jaan qaadaan annaga waxaan balan qaadaynaa waan ku celiya dhalinyarada dowladda dhexe tanaa samayso dowladda dhexe waktigeedu waa kooban yahay resourcekeedu iyo kheyraadkeedu waa kooban yihiin wax badan gaalcay kuma burin karto idinka ayaa rabaa in wax qabsataan laakiin wixii ah maamul wanaajin iyo toosin iyo turxaan bixin iyo taageeri waan ku taageerayna laakiin hawsh waxay u taallaa maamulka inta loo igmaday iyo intii nala shaqaynaysa ee deegaanka waxaan rajaynayaa marka magaaladani waa magaalo muhiim ah puntlandna muhiim ah soomaaliyana muhiim ah waxaan rabaa marka inaad waxay hadda ka dambeeya maalo walba inta dowladda dhon timaado idinma soo durdegayse waxay hadda ka dambeeya gaalfaragacyoodoo waa idinka inosadir idinkaas yaqaan waxaa samaysanaysa innaga waa noo dhamaa aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xaawo aadan iyo xaruntan mar walbaaba runtii laga haqaftirtay laguna taageerta shaqooyinka meeshaan u nimid aad bay umaadsan yihiin guuliya khayr baan idin rajeynaya gaalkaxeed guulaysato idinkana waa idin ducaynaynaa guuliya khayr baan idin rajeynaya waa mahadsantihin